fatahaadaha webiga shabeelle ayaa saameyn ballaaran waxa ay ku yeesheen bulshada ku nool deegaanada gobolka hiiraan waxayna inta badan cagta mariyeen dhulbeereedkooda guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka hiiraan sheekh xuseen cusmaan cali oo ku sugan magaalada jowhar ee caasimada maamulka hiirshabeelle ayaa ka hadlay saameyntii ugu dambeysay ee fatahaadaha webiga shabeelle waxa uuna tilmaamay in ay socdaan dadaalo biyo xidheen ah oo ay wado wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda soomaaliya kaa oo laga fulinayo deegaanada gobolka hiiraan sanadkii hadda u dambeysay fatahaadii ka dhacday gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada madaxda beledweyne alxamdulilah yani saddex shay aan arki jirnay waa la bixi jiriyo waxaa la aadi jiray ceel jaale lagu barakicin jiray lama barakicin sanadkan alxamdulilah wadadii buunda koowaad oo go'i jirtay oo ceel jaale iyo magaalada isku xiraysay sanadkan lama go'in caadi iyo shaqada u socotay bajaajta iyo baabuurta u socotay midda kale wax dhimasho oo dhaawacna ma dhicin alxamdulilah waa tii u dambeysay dadaalkaasaa la qabtay hadda midii ugu dambeysay hadda hawsha ugu dambeysay haddaan kaaga soo qabto gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan wuxuu soo gaaray mardhow mar dhexdaas wuxuu soo gaaray muqdisho waxaa casuuntay wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka iyo dowladdaba mashruucii biyo xireenka oo lacagta loogu talagal lixdan milyan oo arrintaasu kala hadlaayay hadda marka qorshe waxaa socda hadda oo la bilaabi rabaa mashruucaasaa bilaabi rabo waxaad moodaa marka in ay markaa fatahaadii looga cabsi jiray gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada madax beledweyn in xalkeeda la helay shaqadiina hadda ay marka ay bilaaban doonta hadii ilaa yidhaahdo hadda marka wixii hadda ka dambeeya aysan dhici doonin sidii fatahaadihii kale oo dhici jiri oo markaasi ay keeni jirtay barakac dhimasho dhaabac dhijirtay taas inaysan insha allah hadii ilaa yidhaahdo ilahi waxaan ka rajaynayna taas inaysan dhici doonin dhinaca kale sheekh xuseen ayaa xusay in barakacyaasha uu saameeyey fatahaadaha webiga shabeelle ay u dhiseen guryo isigoo hay-adaha ugu baaqay in ay sii wadaan dadaalada ay ka wadaan gobolka hiiraan xaaladda barakacyaasha markaan barakacyaasha markaan kusoo koobane waa alxamdulilah guryi baa hadda la dhisay oo hay-ada badan had yimideen oo guryaa loo dhisay lacagaa loo tuutuuray ay guryi ku dhistaan laba mara hadda lacag loo tuuray hay-ad kale oo ka horreysay oo afra la yirahdo iyadana saasoo kalo iyadana waxay samaysay lacagii hadda kor u tuurtay boqol iyo soddon ah marka hay-adihii samafalka d r c baa hadda howl ka wado macnaa hay-adahaas oo dhan macnaa maanta waxaa waxay muujiyeen runtii sanadkan dadaal xoog lehay muujiyeen yacni doorkoodana door la inkiri kara ma aha waa kaga mahadcelinayaan oo ka faa'idaysana radio isnaay fursaddaas waa kaga faa'idaysanaaya adaa waa mahadcelinaynaa waxaan u rajaynayaa sanadka cusub iyo wixii ka dambeeya inay shaqada sii labalaabaan sanad walba uu biyo keeno webiga shabeelle waxa uu saameyn ku yeeshaa bulshada ku nool deegaanada hirshabeelle iyo wax soo saarkooda